الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فصل في الاستفادة wuxuu fasal u yahay faa'iidaysigii dee had iyo goor iyo waqti kastaba uu ruuxu faa'iidaysanayay taas bo bal wixii adigu bal halkaa boorintii jaanibkaa la iskuba boorinayay taas buu fasalkeedii yahay wayanbaqii waxa u habboon oo dee ruuxii laba gudboon daalibu cilmiga ahaa an yakuuna inuu noqdo daalibulcilmi ruuxii cilmiga dalbayay mustafiidan mid faa'iidaysanaya cilmigii fii kulli waqtin waqti kastaba na had iyo goor cilmigii dee waa badda aada u badaneyn qacrigeedana la gaadhahayn waqti kastana ruuxii faa'iidadii way u suurtagelaysaay inaanu iska dayicin oo waqti kastaba mid wax faa'iidaysanaya noqdo xataa yaxsula lahu ilaa uu xasila isaga alfadlu dheeraad iyo ziyaado jaanibkaasi wadariiqu listifaadati faa'iidaysiga uu cilmiga waqti kastaba mid faa'iidaysanaya uu noqonaya dariiqiisuna an yakuuna inuu noqdo weeye macahu maciisa fii kulli waqtin waqti kastaba maxbaratun miimta fadxadeeda iyo kasradeedu labaduba jaa-is weeye walow aalad ay tahay oo dee qiyaasku u ahaa mixbara miimta fadxadeeduna way soo naqliyeen marka maxbaratun ama mixbaratun tawaad waa weelkan ama dee khadkii uu ugu jiro ruuxa tawaad inuu waqti kastaba maciisa ay tahay xataa yaktuba ilaa uu qoro ma yasmacu min alfawaa'idi waxyaalaha uu maqliya fawaa'ida nicmada ilaahay subxaana watacaala ina siiyo intaas de innaga waxa inoo diyaara waraaqdiina waa inoo diyaara welba waraaqo xashmi kasta laho haddaad doonto aada jeebkaaga kuuba gelaya bal dafaatir yar yaroo jeebkaaga ku gelaysaa jirta qalinkiina tacab inagama gaadhayo inagu ma qoranayno khad ma khadkii ma khadaysanayno eeqalamkii oo diyaara ayaan waqti kastana jeebkii isagoon inagu daadanahayn oon jidhkeedii khadkii ku daadanahayn bo inaan gacanna ku sidan baa ilaahay subxaana watacaala ina makan siiye iyaga waqtigoodii waraqina ama casiiz buu ahaa wax naadiruu kuba ahaa bal qaalina waa ahaa oo kolkol baanu ruuxu helahaynba khadkiina dee waa khadkaa hawsha badan ee uu ruuxu isagu khadkiisii samaysanaya weel jurmilaho u baahan qaadidba uu ugu jiro isagoo haddaa safar la gelaya arrin kalena qalimka kaa la qoraya ayuu ahaayo kolkol dee waxa weeyaan hadiyo goor inuu sito aaladii uu ku qori lahaana taas bayn waxa weeyaan aaladii uu ku qori lahaa waa wada hawl haddana taasaa ilaahay subxaana watacaala intay dee ka faa'iidaysteen waqtigoodii ay dadaaleen baa cilmiga aada iyo aada u badan ayaa iyagiina ilaahay siiyey inagiina uu inagaba dhaxal siiyo aynu kaba dhaxalay marka wuxuu leeyahay bal inagu umuuraha uma baahnin maxbaro ynan qaadnayn laakiin ruuxu inuu dee had iyo goor diyaar u yahayo faa'iidadii uu maqlo uu iska qoranayaa taasi waa shay dee muhim oo ruuxii mujidig ahaa ee dadaalayayna kolley waa da'bigiisiie inuu waqti kastaba adigu aadaadii uu wax ku qori lahaa hadday tahay waraaqdii iyo qalimkii ama khadkii iyo wixii inuu diyaar yahay si uu maxaa dhacaysa kolli waa dersigu wax ku maqlaya kolla culimada afafkoodii iyo afwaahdoodii iyo cilmigii iyagu ay maqleen ee dee taas ayuu iyagii ka maqlayaa wixii ay kaba maqlay uu qorto kol baa dhici karta inuu ruuxu iska daalacanayo waxoo kitaab u hayee faa'iida kuma soo ama wuxuun faa'iida ayuu isagii uu ku arkaya taasna inuu ah xataa haddii wax kale waayo kitaabka waraaqdiisa uu sheegta waa ku qoran kalaa ee cad waxbuu ku qoran karaa ilaa inta uu ka naqlinayo bal markaa inu had iyo goor adigu waa inuu faa'iidadiisii uu helayay uu qoranayo xataa yaktuba maa yasmacu min alfawaa'idi faqad qiila waxaa la yidhi man xafida farra waman kataba shay-an qara man xafida ruuxa xifdiya bal mafcuulkii waa xadfan yaho dee hadalkiina waa hadal iska mafhuuma oo maxaan odhanaynaa man xafida shay-an waa ruuxa shay xafida ama waxbuu xafiday fara dalika shayu min xifdi waayo xifdigii alxifdu khawaan bay yidhaaheen oo had iyo goor wax la ictimaadsan kara maaha wixii aada xifdiday waad iloobi insaanku had iyo goor ilowbaa kuba yimaada markaa man xafida ruuxa xifdiya shay-an fara ay fara dalika shayu min xifdi shaygaa uu xafiday waqtan ma waa iloobi karaa xifdiguu ka baxsanaya wax weligeed la ictimaadsan kara ma aha laakiin waman kataba shay-an ruuxa wax qora qara shaygii waa kuu qoran yahay dee inuu aada dayacdo oo wixii aad si aad ku qortay uu kaa lumo ama aad dayacdo mooyaane isagii ma guurayo waa kaa kuu qoran oo marka doontaba waad u laami kartaa faa'iidadii marka doontaba waad ku xusuusanaysaa laakiin haddaad xifdido un marka waxa weya isagoo ruuxu xifdigiina adeegsanaya inuu qoraalkii adeegsado fawaaida uu maqlayo darsiga dhexdiisaa ku maqlo oo intaasoo faa'iidaan sheegaynaaba dee ruuxii isagu aada u naabiha ahaa hedee khad sariicana lahaa faa'iidada markaa la sheegayo iyo waxyaalahan kitaabka ku sugnayn waa qoran karaa kutubta loo xaleeyanayuu qoran karaa ruuxay kuba xidhantahay inagu laakiin tay waynaan tacawudin dad badan baa sitaa caadadoodu ay tah waynaan tacawudin oo wixii dee faa'iideed la kulmayso inaad qorato oo haddaad doonto ad markaa safxada uushaysa hadaan wax kale ku dhoweyn baad ku qorate safxada kuu banaan bal taasi waa dee shay muhiim oo wax badan baa bal adigay marjac kuu noqonaysaa ood u laabmi kartaan waqiila waxaana la yidhi alcilmu cilmigu maa yu'khadu min afwaahi arijaal manaa cilmigu ee waxaan qoranuun maaha dadkii culimada ahaayee in badanna wax aqristay in badanna wax daalacday muddo dheerna ee cumrigood noo dheeraa waxyaalo fara badan oo ay maqleen oo ama afwaah ay kaba maqleen ama mudaalacaadkoodii ay ku arkeen ama duruustoodii ay kuba gaadheen baa jirta oy hayaanba marka cilmigu waa waxaa dadka afafkooda lagaba qaato ama raggii culimada ahaa sababtuna liannahum yaxfaduuna waxay xifdiyayaan axsana maa yasmacuuna waxyaalaha badan ay maqlayaan baa wixii ugu fiicnaa ugu muhiimsanaa bay soo xifdiyayaan wayaquuluuna bal haddana markay sheegayaanna waxay odhanayaan axsana maa yaxfaduuna waxay wada xifdisnaayeen ma wada sheegayaane waxyaalaha ugu mufiidsan ee ugu fiicanna way sheegayaan markaa waa cilmi bal waa la yidhi bu idhi waxaa jira nin dee culimadii luqada kaba mid ahaa oo raggii dee kabaa'ir al-aima alluqawiyiin ee asmac iyo raggaa laba siman oo abu zayd alansaari la yidhaaho kollay ruwaadda xadiidkana waa yahayba oo kutubta sunanta riwaayaad buu ku leeyahay magaciisa saciid ibnu aws baa la yidhaah waa abu zayd alansaari kollay aada buu laqabkaas iyo waayo nin ansaaro khasraja waxa weeye kunyadiisan iyo laqabkana oo ku shuuroobay laakiin magaciisu waa saciid ibnu aws ninkaas baa tarjamada uu ku leeyahay tahdiib ulkamaal ayaa hadalkan oo weliba ka dheer baa ku sugan isagu imika wuxuuna yidhi sidaasaa la yidhi macnaa dadkii hadalkaa yidhi waxaa ka mid ahaa abu zayd alansaari saciid ibnu aws oo kitaabkan taraajimta ruwaadda kutubta lixda ah ama kutubta aan haynaba kitaabka ugu weyno tahdiib ulkamaal ee mizi leeyahay kolley alkamaalkaas malaa dee isagaaba ka ziyaadsan asalka u ahaa kamaalkii cabdilqani almaqdisi ninkan cumdatulaxkaam kale ayaa kamaalka lahaa waxa tahdiibiyo waa tahdiib ulkamaal mizi baa leh xaafid muxajarna kaasuu sii ikhtisaariyey iyo dahabiyo isna uu tahdiib u tahdiib ku magacaabay isagu kaa kale dahabiyo tadhiibu tadhiib tahdiib uu kuba magacaabay waa kutub wada madbacaysane tarjamada saciid ibn aws ku leeyaha maxaa ku sugnaa hudu lcilma min can afwaahi arijaal cilmiga waxaa ka qaadataan ragga afafkoodii waa cibaaradii saciid tahdiib ulkamaal bay ku sugantahay tarjamada uu ku leeyahay saciid ibnu sayd markaa dee waa baabka ama xarafka siinka khud ilcilma can afwaahi rijaal faina arajula yaktubu axsana maa yasmacu wayakhtaaru axsana maa yaktubu wayaxfadu axsana maa yakhtaaru wayarwi axsana maa yaxfad waa saasuu leeyahy waxaan dee cilmiga uu leeyahay afafka uga qaata ayaa wuxuu leeyahay shaksigii waa ninkii caalimka ama rajulkii yaktubu axsana maa yasmac waxyaalo badan buu maqlayaa marka wixii hadduu doono ma wada qoraya wixii ugu fiicnaa ayuu horta soo qoraya waa mid marka uu taa qoro wayakhtaaru axsana maa yaktub haddana wixii uu qoray wixii ugu sii mufiidsanaa ugu fiicnaa buu dooranaya ka xulanaya markuu taa kaba xusho ayaa muxuu yidhi markaas wayaxfadu axsana maa yakhtaar kaa uu doortay ayuu kii isna ugu xookiisa ahaa ee ugu fiicnaa ayuu xifdiyayaa hadhow sheegitaankiina marka wayarwi axsana maa yaxfadu wixii uu xifdisnaa wixii ugu fiicnaa ugu faa'iido badnaabu haddana dadki ayuu sheegayaa markaa waxaan buu leeyahay afwaahulculamaa laga maqlaya waa khulaaso waa cilmi in badan kolkol aana dee ka helayn buduuntii kutubta aada haysatay bal markaa kaas waxa weeye ayaa qorta waana hadalkan uu inoo soo naqlinayo kolley waxyaalihii asaaska ama asalka u ahaa waana hadal ka taamsan cidii tidhi iyo cibaaradoodina waa taan sheegay haddaan cibaarada un ku yar celiyo khud cilma can afwaahi rijaali faina arajula yaktubu axsana ma yasmac wayakhtaaru axsana ma yaktub wayaxfadu axsana ma yakhtaaru wayarwi axsana ma yaxfad baltaa wey marka adigu muhimku had iyo goor kitaabadaasi way in lagu dadaalo marka waxaanu yidhi wasamictu shaykha waxaa le musanifkan kitaabkan leh tacliim mutacalim ama zurnuji الshaykh alimaam aladiib alustaada zayn alislaami almacruufa biladiib almukhtaar kitaabka xaggii hoose oo horan kusoo maray bilowyadiisii baynu soo marray aladiib almukhtaar waana sheekhyadiisii buu kaga mid yahay horaan tarjamadiis oo kooban usoo sheegnay dee taraajimta waan soo koobayna una waa magaca iyo bal waxa weeyaan kollay dhimashada haddaan hele yaquulu adiib lmukhtaar baan maqlay isagoo leh waxa le muxuu lahaana qaala hilaal bnu yasaarin nin hilaal ibnu yasaar la yidhaah baa yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu liasxaabihi shay-an min alcilm walxikma aladiib almukhtaar ma sheegin sanadkii isaga iyo bal hilaal ibnu yasaar hadduu jirabana kollay waxa u dhexeeya mafaawis tanqadicu fiiha aqnaacu qulmudiyo dee waa lama degaano kollay aan dhibyaraan looga bixi karin oo waa dee waxa weeyaan waqti dheer am bal laftigaan soo naqlin marka dambana xagga hoose tarjamada xagga hoose wax inoogu qoran yahna ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul liasxaabi shay min alcilm walxikma waxaan maqlay nebigu asxaabtiisii ku leh u sheegaya shay cilmi iyo xikma ah faqultu yaa rasuul allahi acidli bal wixiisi aan u xifdiyaan iigu celi maa qulta allahum wixii aad ku tidhi faqaala lii hal macaka maxbaratun waa intuu u waday waa inaan maxbara ama mixbaro ma sidataa faqultu maa macii maxbaratun ama mixbara tawaad ma wato si aad u qorato wey faqaala yaa hilaalu laa tufaariq almaxbarata maxbarada ha faaruqin ha ka tegin had iyo goor sido faina alkhayra fiiha wa fii ahliha dee ina cilmi baa lagu qorayaa cidda seetaana waa dadkii ahlu cilmiga khayrku iyad iyo ehelkeedu kuba sugan yahay ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama bal adigu mixbaro iyo wixii kollay fawaa'ideed iyo taa soo ogaanaya laakiin maxadiidkani ma jiraan xagga hoose raqamka koobaad waxa qoran lam ajidhu waa dee xasba dilaaci bal waxaan leenahay dee horta maan helin walam ajid fi saxaabati man yusama bihilaal ibnu yasaar saxaabadii rasuulka walow ay badnaayeen haddana dee waxyaalihii riwaayo lahaa kulli waa layna soo gaadhsiiye wixii riwaayo lahaa iyo wixii dikri lahaaba dikri lahaaba dee cid aan riwaayo lahayn dikrina lahaynuun meelna kuma soo aroorin oo dee rasuulka ilaahay arko acraab iyo keyrkoodiiba oo taraajimta way kaba maqan yihiin laakiin wixii ama xusid uun lahaa kutubta ku lahaa ama riwaayo ku lahaa ama xataa saxaabi kale uu kaba hadlaya ama nin taabici yidhi hebel saxaabi buu ahaa intii waa wax laynoo soo naqliyey kutub aada u badanna maanta waa madbuuc bixamd illahi tacaala iyo kutubtaas umuuraha dee macaajimtaa saxaabada ah maaha uun waxa la dee intaasoo kitaabbaa madbuuca kutubtaa kuwa ugu ahamsana ama dee ka ugu weyne marka la eego awhaamtii qaladadii kutubtaa hore dhaco nin aan saxaabi ahayn nin saxaabi laguma sheego oo kale ama mucaasaraha lagu kaaftoomo ama si kale oo kale iyo dabdinteeda iyo taxriirinteedana waa kitaabka xaafid ibnu xajar uu leeyahay ee la yidhaha alisaaba fi tamyiizi saxaaba alisaaba fi tamyiizi saxaaba waa kitaabka kitaabka ugu ahamsan dabcaad hore oo kala duwan waa lahaa dabcan marka aada loo taxqiijiyey oaan filaya dee mujamacu malik fahm in lagu madbaceeyo ama dee adigu kolley lagu madbaceeyo dhowr iyo toban mujallada taas baa jirta oo aada u dabdisan ama dee aada ba markaa u madbacaysan waxaaf ibnu xajar oo siduu suyudi lahaa wa fi lisaabati akthara min jamcin wa taxriirin waqad lakhasahu mujaladan falyusafad bal hadda waxaan leeyahay kutubtaa saxaabada ee noo suurto gelaysay nin hilaal ibnu yasaar la yidhaaho saxaabiya asal ahaanba kamaan helin oo nin magacaa la yidhaahayo saxaabiyaba laakiin maxaa jira hilaal ibnu zayd ibnu yasaar waana suurtagal dee hadalka ninka laga soo naqliyo inuu kaa noqdo ruwaadda waxaa ka mida nin la yidhaaho hilaal ibnu zayd ibnu yasaar mawlaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo la yidhaha mawlaa anas muxuu yahay ninkaasi ma saxaabi ba wa huwa matruukun min sigaari taabiciin waa nin aada u daciifa laga tegey oo taabiciintii yaryarayd kaba mid oo anasiya wax ka wariya walam yurid alkhadiibu fi ljaamici liakhlaaq araawi asna'a kalaamihi can almaxbara ama mixbara aharan can asxaabihi walaa can itaabiciina fadlan can xadiis marfuuc khadiib cunwaan buu u dhigtaa markuu kitaabada iyo aalaadkeeda kaa hadlayo kitaabka aljaamic liakhlaaq araawi mixbaraduna cunwaan bay leedahay u kaba hadlo dee se isagaba ibnu samcaaniba kitaabkiisa adab limlaa walistimlaa ay dee uu kaga hadlo mexbaradii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan marka hadalladii ama ahaartii uu soo arooriyey saxaabi wax kamuu soo naqlin mexbaro ku tacalluqsan taabici wax kamuu soo naqlin bal taabicu taabiciintii wax kamuu soo naqline waxa adigu u horeysay un atbaacu atbaaci taabiciin ama atbaacu atbaaci atbaaci taabiciin adigu dabaqadaa saddexaad ee ruwaadii ayaa cid hadalladeedii mexbaro uu kasoo naqliye jirtay iskaba daa xadiis marfuuce intaa wax ka sarreeya hadduu helayana dee waxa weeyaan waa soo aroorin lahaayo bal waxaan leenahay kolley waxaan kani waxay nooga sugani ma jirto taas xagga mixbarada iyo ahamiyadeeda iyo kitaabada iyo fawaaidda inla qorto waxyaalihii kale aanu daliishanaynaye ina ma xujaysanayno halkan xadiis ahaan iyo bal wax ku dhowta markaas ma lihin oo rasuulka ilaahay nooga sugan maaha wawasaa uu dardaarmay asadru shahiidu xusaamudiini maalin dhaweydun baan soo haynay isaga iyo dee aabihii iyo inankiisiiyo markuu lahaa aabihii oo dee faqiihaabaa labadiisaa inan ninkan xusaamudiin asadru shahiid iyo ninkii kale uuna yidhi asadru saciid taajudiin ayuu u dambaysiin jiray casharka dhigashi dhigitinoodooda oo dadka kale u ka dambaysiin jiray waa taynu maalintii dhaweyd soo marray in dee cumar ibnu cabdilcaziiz la yidhaha xusaamudiinna waana la dilay oo shan boqol iyo lix iyo soddonkii hijirada umuuraha tarjamadiisa ayaan soo marin caalimu tasliif lana inuu ahaa haddaba ninkaas baa wuxuu dardaarmay ibnahu inankiisii shamsudiin waa tii aan lahaynba dee dad ay sii dhaldhaleenna waa jireen oo inan uu dhalay oo shamsudiin magaciisu yahay waa maxamed ibnu cumar ibnu cabdilcaziiz waayo dee isagii cumar ibnu cabdilcaziiz baa la yidhaha aabihii oo dee nin faqiyaani cabdilcaziiz ibnu cumar weeye oo ibnu maazah bal markaa ninkan shamsudiin baa la yidhaha maxamed baa magaciisu yahay isaguna bukhaare magaaladii la odhanayey acyaanteedii iyo fuqahadoodii raggoodii ugu waaweynaa ayuu ka mid ahaa shan boqol iyo lix iyo lixdankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd nin shaacirana waa faqihano waxyaalihiina soo gaadhay kasoo naqliya shaciradiisiina waxaa kaa mid ahaa alam tastaxi min wajhi lmashiibi waqad naajaaka bilwacdi lmusiibi araaka tuciddu lilaamaali dukran fama acdadta liljali lqariib ciradan buu leeyahay miyaanad kaba xishoonayn isagoo wacdi musiib ah wacdi waa kaa cumrigaagu waa dhow iyo haatan dee waa kaas waa nadiirba oo lagu fasira wajaakum nadiir barhkood baa shayb kuba fasire wacdigaa musiibkaa u kuulaba yimi waxaan ku arkaa adigoo waxyaalahaad filanaysiiyo amaashaada wuxu dhiganayo kayd usii samaysanaye famaa acdadta liljali lqariibi war ajasha dhow cumrigaaga dhow waxaad u diyaarsatay muxuu yahy waa hadallada isaga ninkan kasoo naqliyaan haddaba inankiisa shamsudiin ayaa muxuu dardaarmay an yaxfada kula yawmin shay-an yasiira min alcilmi walxikma an yaxfada inuu xifdiyo kula yawmin maalin kastaba shay-an shay yasiiran yar oo min alcilmi waalxikmati cilmigii xikmadii kaba mid ah waa taas oo waxa weeyaan dee shay yaroo kooban xadiis maalin aad xafido ama laba xadiisood maalintii xafido kuwo kale ku biiriso kuwo kale ku biiriso sanad laba sanadood majmuuco badan unbuu noqonayaa cilmi kooban oo aad aada xifdido marka aanad laakiin ka hadhin maalin baad wax ku biirinaysa yar hadda ood makansanaysa ood ku celcelinsa waa in yar hadhow muxuu noqon wax fara badan oo kale taasunbuu noqon oo de waa kuwa idhaa wa inamaa saylu ijtimaacu nuqad daadkuba alyawma shay-un wagadan mislu misluhu min durari alcilmi aladii tutaqad yuxasilu almar'u biha xikmatan wainama asaylu ijtimaacu nuqad waayo maanta waa wax berrina waa wax kale in kale oo cilmiga durartiisaaste uu ruuxu faa'iidaysanayaa markaasaa muxuu yidhi markaa maxaa daadkuba waxa weeyaan waa dhibca isu tegey dhibicdan iyo dhibicdan iyo dhibicdan baa markay isu biirtay daad bay noqotay soo maha sadarkan iyo sadarkan ama xadiidkan iyo xadiidkan intan yare qidcadan cilmiga iyo intan iyo intan kolba iska daba tagtay ayuu baaba maxay noqon cilmi badan bimuruuri lwaqti waa ruuxii aan ka hadhin maalinba in yarun xafidaya dabdinaya fahmaya hadhow maxay noqonba taasoo dee yuxasilu lmar'u biha xikmatan wainama saylu ijtimaacu nuqad an yaxfada kula yowmin shay-an yasiira min alcilmi waxaani waa fawaa'id weyn waa dee nasaaix qaali ah ee kollay haddaan dhegaheenna u furno fa inahu shaksiga maalinba in yar xafidaya in yar badinaya can qariibin waqti dhow waqti aan dheerayn yakuunu wuxuu noqon waxaasi kahiiran macnaa fa inahu waa ashay almaxfuud waa waxaa yar ee qadarkaa yare in la xafidaya can qariibin waqti aan dheerayn oo dhow yakuunu wuxuu noqonayaa kahiiran intii un baa isu tegaysa taas wey washtaraa waa iibsaday cusaam bnu yuusufa cusaam bnu yuusuf qalaman qalam ayuu bidinaarin qalam iyagaa waa qalinkeedii duurka ahaa ee la qoranayo kaasi waa qalamkooda ee looxaantoodaba dee inaguba lagu qorayay kaasoo kale u ahaa haddaba dee majlis buu fadhiyey waxbuu qorayey qalinkiibaa ka afbeelay inta uu qorayo kale hadal baa dhaafaya cilmi baa dhaafaya uu ku qorayey markaasaa muxuu sameeyey dinaarkuna waqtigooda wax yar maahayn waa dahab malaa dee intaasoo qalan buu siisan lahaa ama u goyn lahaaba mid keliya may ahayn markaas si aanay waxu dhaafin markiiba wuxuu qorayay ayuu dinaar siistay oo washtaraa cisaam qalaman bidinaarin cisaam bnu yuusuf horta waa nin hore oo mutaqadim oo raggan aan hayn oo dhan waa ka wada horeeya ee waxaan abaa yuusuf iyo maxamed ibnu xasan iyo ahayn waa abaa yuusuf iyo asxaabtiisii bal waa nin mutaqadim oo dee waa nin isagu muxaditha ninkani waa nin muxaditha oo cabdullahi ibn lmubaarak iyo imaamkaasiya buu dadkii wax ka wariyey ahaa bal walaa arkaa shucbe iyo sawrina inuu soo gaadhay wax kaba wariya bal horta cabdullahi ibn mubaarak iyo raggii wax ka wariyey weeye fiqigana abaa yuusuf buu kaba qaatay waana nin muxadisaan leenahay oo dee kutubta tarajo nin kale oo ibraahim ibn yuusuf la yidhaha faqihay walaal ahaayeen labadooduba magaalo balkhi la odhanayey bay a'imadooda iyo dee markaa dadkii loo laami jiray waxbay ahaayeen waxbay kutubta taraajimta ay soo naqliyaan e waxay oga dhigan wakana yarfacu yadayhi cinda arukuuci wa cinda rafci minhu cibaaro saasaa kutubta taraajimta ugu sugan walaa aan dahab iyo kutubtiisa ku arag waxa weeyaan gacmihiisu saru qaadi jira markuu rukuucayo markuu saru qaadaya ujeedadu waa maxay waa dee hadal yaroo muhimaho isagu marka la eego xaggii fiqhi ahaan waa nin xanafiyulmadhaba ama dadkii laazimay buu ahaa abaa yuusuf madhabkana waxaa lagu yaqaanaa xanafiya marka ugu horeysa la xidho mooye mar dambe inaan gacmaha sare loo qaadin bal dee kolkol riwaaya soo naqliya si wuxuu salaadiiba kuwa buraysaye bal muhimku waa markaa hore mooyaane mar dambe gacmaha sare looma qaadayo salaadii isagiina iyadoo taa ahayd ayay tarjamo usoo naqliyeen kutubta dabaqaadka xanafiyada ay uguba sugantay iyo dee ansaabka samcaani iyo inuu gacmaha sare uqaadi macnuhuna waa maxay ninkani waa ninka muxadidka ah ruuxu xataa madhab hal ahaado dee ninka dadka muqalidiinta ama dadka ansaaf almutacalimiin kolley waa madhab baa loo nisbe sheeganaya bal akaabirtii baa madhab u nisbe sheeganaya laakiin maxaa dee waa arrinkan ka qaadana ruuxa uu yahay shanigiisu bal isagoo madhabba leh oo madhabtiisi dee tii uu yaqaano ku tafaquhay ay tahay hadduu fatwonaya uu ku fatwonaya hadduu arko daliilka kale ee madhabtiisu waxaan dee qowlkan in cidda kale qowlkooda meeshii ay ka raajaxsan tahay daliil ahaan inuu yidhaaho madhabkaygii waa tansaneo ku dhegaya maaha taas halkii daliilkuu raajix yeelaya u raaco daliil ahaan buu tan ulaba yimi adigu laba boqol iyo tobankii hijirada barhkoodna shan iyo tobankii bay yidhaaheen ayuu dhintay haddaba qisadan uu kaba soo naqliyey isaga kutubtaa taraajimtan arkayna may ku sugnayne laakiin waxaa jirta qiso aada ugu dhow iyada tan oo kutubta taraajimta inoogu sugan dahabi baa siyar oo calam nubalaa kitaabkiisaas sheekha bukhaariye maxamed ibnu salaam ilbikandi markii uu tarjamaynayey ayaa iyadoo majlis la fadhiyo ibleh ayaa waxaa ku sugan inuu qalin qalamkiisii ama qalinkiisii de af soomaaligi baan iska wadaya uu ka jabay waa qalinkii wax ku qorayay majlis sheekhna waa la joogaa casharkiibaa socda markaasaa muxuu maqlay fa amara an yunaadaa qalamun bidinaar cid u dhawaaqda dadkiina way fadhiyaan oo dad badan kolley dee nin baa qalin siyaado ah oo dee hoosa u ku haysiisay hadduu kani kaa afbeelo iyo aad ku qora tidsitay deetuu amray in lagu dhawaaqo qalam yaa dinaar ku bedelanaya markii dee taa intaasoo qalam baa kusoo duushayba dee dadkii sitay waayo waa lacag badanoo markaasuu qalamkii waa ilaalin uu ilaalinayo waa dadkii dee xoolaha badantay lahaayeen cilmi dalabkii ku bixiyo isaguba ahaa sida kutubta taraajibta kuma sugan markaa bal waa tan oo kale sir aclaam nubala bay ku sugan tahay tarjamada maxamed ibnu salaam ilbikandi oo markaasuu yihi qalamun bidinaar fadaarat ilayhi alaqlaamu waa xirsigoodii ujeedadu ay markaa lacagtiiyo wax kastaba uhurayeen si ay waqtigoodan u ilaaliyaan faa'iidadina aanay u dhaafin waa qisadan imaka halkan nooga soo naqliyey tan saaxibu faa'il bahiyo had iyo goor markuu wax tacliim mutacalimkan kuba sugan oo ninka tarjamadiisa ku tacalluqsan uu soo naqlinayo intan muu soo naqlin meelaha kale had iyo goor hadalka halkan ku yimaada wuu soo naqlinaye laakiin bal qisada kale ayaaban iyaduna kutubtii nooguba sugan bal dariiq ahaana inoo sugan oo dee taraajimtii aan marjiceedii iyo shaksigii iyo bal waaqacadii iyo dee ciddii soo naqlisay ay noo sugan tahaybe muxuu taa u yeelay liyugtaba maa samicahu fi lxaal falcumru cumrigu qasiirun ku gaaban weeye cilmigu waa gaaban yahay wlcilmu cilmiguna kasiirun waa badan yahay fayabaqii waxaa habboon waa waxaa ruuxii daalibka anlaa yudiica alawqaata awqaadda inaanu dayicin iyo wasaacaati saacaadii macnaha awqaaddiisii iyo saacaadkiisii inaanu dayicin oo macnaa suu ku dayacaya bitacdiiliha wa sarfiha ilaa maa laa yanbaqii isagoo kama faa'iidaysan waayo meelahaas u taagtaagnaada ama fadhiya ama ka sheekeeya un waa tacdiil ama waa dayicin waxaan qiimo lahayn oo uu iyadii u iilo oo uu ku shuqloonaado waxaan dee aan muhim ahayn wax ahamiyoy u leeyihin iyo faa'iido saasay u leeyihin aanu jirin oo uu kuba shuqloomo iyaduna tacdiilkii bay noqonaysaa ama dayacaddii ee inaanu waqtigiisa iyo saacaadkiisa dayicin wayaqtaniba inuu ka faa'iidaysta alla yaaliya habeenadiiyo walkhalawaati khalawaat shaarixu wuxuu ku fasiray kitaabkan sharaxay khalawaadkan naykal waa waa gooni noqodki iyo waxyaalen almaqaamaat alatii yakhlu fiiha almu'minu can almawaanic walghayaar waa waqtiyada uu ruuxii mu'minkaa ama daalibkaa uu ka khaali yahay waxyaal waxyaalo maanica wax dee kuu jeediya wax adigu caqabo kugu noqda wax faa'iidadii kaa manciya waqtiyada aad ka khaaliga tahay ri'aasa aanay jirin markaa ehel aanu jirin adduunyo kaleo ku wareersiya wax kale aanu jirin faqri mutcaqia iyo marad maanica iyo waxba aanay jirin waqtiyada caynkaasa eed mawaanicdii ka khaaliga tahay iyada taa ka faa'iidayso waayo arrinku taama noqonayo iyadana hadhow waxbaa kugu iman doona kuba jeediya ama ku manciya can yaxya bni mucaadin araaziyi anahu qaala yaxya bni mucaad baa wuxuu yihi arraazi dadkuna kolley barashadoodu waa ahamiye kale oo dee bal waxaa dhici karta ruuxa iyadoo magacyadana aynaan waxaynala ahayn lakiin hadda markan qisooyinkoodi iyo waxoodii sooba naqliyo ruuxii waa macaansanaya oo arkaya cilmi weyn baa kuba jirta dayashadoodii iyo hadalladoodii qiimaha lahaa laynoo soo naqliya ninkan yaxya ibni mucaadi raazi nin buu ahaa waacid ahaa zaahid ahaa bal xakiim suu dahabi kaba cabiray xakiimu zamani wawaacid casri ayuu kaba cabira qarnigii saddexaad waqtigiisii xakiimkiisii buu ahaa casrigiisa waacidkii baa nin zaahid oo sufiya ayuu ahaa waa hadalkii aynu soo marnay xadiisaan u tiiriyeen laakiin aan lahayn xadiis maaha man carafa nafsahu faqad carafa rabba waa ninkii lahaa weeye hadalka xadiisaan kitaabka laynoogu soo naqliyey kutub kalena ay dhacday in xadiisaan loo soo naqliyo rasuulka ilaahi loo tiiriyo waa ninkii hadalkaas lahaa aysaynu maalintaa horeba soo sheegnay laba boqol iyo sideed iyo kontonkii buu dhintay wuxuu leeyahay hadallo xikmad badan leh oo aada u qiimo badan oo fiican oo dadka dhexdooda ku shuhroobo kutubtu ay soo naqlisuu leeyahy hadalkan uu inoo dhigtay ka mid weeye bal hadal kaluu leeyahayna walow majmuucataa kamid a tarjamadiisa siyar uu ku leeyahy waa mujaladka saddexiy tobnaad xaggihiisa meelihiisa uguba horeeya iyo dee kutubtaas aad ku arki kartaan ama kutubtaas zuhaada dhigkasta xilyo iyo haddana bal hadal kalaan raacin doonaa muxuu yihi anahu qaala alleylu awiilun adaa lagula hadlayaa shaksi kastaw habeenku waa dheer yahaye falaa tuqasiru bimanaamik hurdadaada ha ku gaabin oo ujeedadu waa habeenkii oo dhan haddaad wada hurudo un oonad kama faa'iidaysan cibaado aad u kacaysaa ma jirto in cilmi kale oo dee ama xifdigii iyo muraajacadii aad u kacaysaa ma jirto waxa weeyaan waxaad ku dhammaysatay ood ku gaabiso ood isku dhaafisay hurdo habeenkii dheeraayaad wax kasta ka faa'iidaysan kar lahayd ama waxyaalo aad qabsan lahayd cibaadadiiba ay uguba horraysiya dee cilmigina waa cibaade ha ku gaabin buu leeyahy hurdadaada oo kaas wanahaaru mudiu falaa tukadirhu biaasaamik maalintuna waa taa iftiimaysa iftiinkaasay leedahay adigu ha ku wasakhayn ha ku dhooqayn oo ha ku madoobeyn dembiyadaada sidadu daaca la kaalo iyadoo maalintiina ismi iyo waxyaalaha habeenkiina hurdo ha ku dhamaysan bal hadalladiisa walow dee inta ay hadalladiisa laynoo soo naqliyay ay kaba badan yihiin hadal yar i cajabiyey ayaa waxaa kamid ah hadalkaa imaka kitaabkan idiin tiirina ma hayo waayo buug baan arkay un buwaagtayda aan wax ku qorqortay isagoo ku qoran hadal kale oon kitaab khidaawul albaab la yidhaha ka naqlinayay buu ku hoos qornaa imika ma xusuustin inan markaa khidaawul albaabka ku sugnaayo inan meel kale ka naqliye laakiin de waa daftar fawaid daftar ama dafaatirtaydan kolley aan dee markay waxay soo maraan aan kuba qorto dee aan habaysnayn ayaa hadalladiisa maxaa ka mid ahaa qor liyakun xadu lmu'mini minka halaata war shaksi yahow ruuxa mu'minkii wuxuu kaa helayaa saddex arrimood ha noqdo oo ujeedadu ruuxa mu'minkii waa ruux kasta saddex arrimood saddex khaslo muxuu yidhi in lam tanfachu in lam tanfachu falaa tadura war haddaanad waxu tarayn ha dhibin ruuxii mu'minkaa haddaanad waxu tarayn ha dhibin wain lam tufrixuu falaa taqumahu haddaanad ka farxinayna ha ka murugaysin wain lam tamdaxu falaa tadumhu haddaanad ammaanahayna ha caayin oo ujeedadu ruuxa mu'minkaa liyakun xadu lmu'mini minka halaaatan macnaha ujeedadu ruuxa mu'minkii wuxuu adiga kaa helaya dheeftiisa iyo nasiibkaaga xaggaaga uga sugnaatay saddex arrimood ha noqoto in lam tanfacu falaa bal horta inaad wax u tartay ahayd laakiin haddaana taa aanu kaa helayn falaa tadura waa dhibin waa mid wain lam tufrixu macnaa inaad ka farxisayd ruuxa mu'minkaa laakiin haddaanad ka farxinayn falaa taqumahu adigu murugo iyo nadaamo sabab ha ugu noqon wain lam tabdaxu in ruuxii mu'minka ahaa ee dee hadda aan wixii aan been ahayn laba ammaanta ayda lakin wuxuu leeyahy haddii uu dee ammaan kaa waayey falaa tadumo ceebkiisa iyo cawraadkiisao tatabucdood ceebayso taas iska jir waa hadallada yaxya ibnu mucaad lainooga soo naqliyo iminka masterkii insha allah waan heli doonaa lakin dee halkan ka qoray waa hadalka aan qoray un i qornaa un wayanbagii bal sufa igu soo baxday isaga maan eegaha inaana wax kala eegayo dafurtay kumaan xalay ahaan mar damban casharka ayaan seexan doonun baa wan arkay cibaarada wayanbagii waxaa haboon an yaktanima inuu haniimaysto ka faa'iidaysaa shuyuukha sheekhada ujeedadu sheekhadaad la kulmayso in safaradaada nagaadigaaga sheekhadii inaanay dee wakti bay leeyihin berri way dhiman doonaane ruuxu inuu sheekhadii ka faa'iidaysto haniimaysto wayastafiida minhum ka faa'iidaysto marka wuxuu yihi walaysa kulu ma faata yutrak haddii dee adoo makansaday ka faa'iidaysan lahaa aad ka faa'iidaysan welidu berriba dhinto ama uu meel kale u kaco kala fogaataan dee wixii ku dhaafay mid la haleelaya maaha khalaas waa wakti kaa lumay iyo cilmi kaa lumay oo kaa tegay walaysa maa nin kullu maa faata wixii tegay oo dhami yudraku mid la gaadhayo oo lasoo daba qabatayn karaya ma aha ee intaad fursada haysata ka faa'iidaysuu leeyahy kama qaala ustaaduna shaykhulislaami raxmat ullahi caleyh waa saaxibu lhidaaya ninkan uu sheegayo bal nusqooyinka kale waxa kuba sugnaa ha noqoto nusqada shaarixa bal ayo mar uu soo naqlinayay laknawi kitaabkiisa alfawaa'id albahiya halkan uu kaba soo naqlinayay tarjamada uu leeyahy saaxib alhidaaya lakiin hadalkan saaxib tacliim mutacallim buu soo naqliye ayaa waxaa kuba sugnayd fii mashiiqati inay halkan raacinayeen mashiiqana waxay idhaahaan waa nooc ta'liifta kaba mido kolkol baa talamiidiisu ay qori jireen kolna sheekhiye sheekha wuxuu alifayaa kitaab magacyadii sheekhadiisu ku ururinaya oo dee isagoo ama xuruuftii mucjamka ku tartiibinaya markaasuu markuu sheekhii tarjamadiisii sheego ayuu wixii uu ka warinayeyna ee uu xaggiisa kaba wariyeyna uu sheegaya kutub bay yidhahaan kutub almashiikhaat ama almashiikhay yidhaahaan waa nooca kutubta kaba mida oo ta'liiftii kaba mida oo ninku sheekhyadiisii ayuu qorayaa mid mid buu usoo dhiganayaa wixii uu ka maqlayna uu sheegaya marka hadalkan mashiikhadiisaas buu ku yidhi saasaa kutubtaa kale kuba sugnayd bal matigay la socotay inaga nusqadeedna waatan oo kale ma garan kara makhduudaadkiisa kitaabkeen maxaa hadalkiisu ah ka min sheikhin kabiirin badanaa nin weyn oo sheekh weyn oo adragtu aan soo gaadhay oo wama istakbartu idhaafay aanan ka faa'iidaysan oonan warsanba aanan waxba weydiin waraysigu uu yahay nusqada shaarixa waxaa la ku sugnayd mastakhartuhu oo badu ay godo bal saasuu ku sharxabay waaba aada moodaa inay yar dheer tahayna uu yidhi khiyaaro iyo inuu wixii dooro kamaan dalbin e laakiin malaafsan baa ka mudan alfawaa'id albahiyana markuu soo naqliyey mastakhrajtuhu tan bay ku dhowdahayoo wax kalamaan soo bixin weeyo cilmigiisi iyo waxyaalaha dee aniga kalamaan soo bixin iminkana dee wuu iga tegey waa idhaafay waa kay kuba murgoonayo wa aqulu waxaan odhanayaa macnaha waxaan idhi calaa haada alfawt waxaa cilmiga caynkaasee idhaafay aan iskaba dayacay ayaa waxaan idhi taa anoo kaba hadlaya munshi'an hada lbeyta anoo dee taa isagu kuma inshaadaya isaga insheeyey waa isaga beytkiisa hada lbeyta lahfiyi calaa fawti talaaqi lahafa lahfa ma kullu maa faata wayafnaa yulfa bal kollay nusqada kale lahfa baa labadaba ku sugnayd oo alif meesha ay taallo haddii lahfii ta dambe la yidhaahna waa mide laakiin ha-du sida ta hore ay usukunsantubay ta dambena ha-deeda usukunsantay allahfana waa ataxasur waa qoomamada ruux uu ka qoomamoodo wax ka muroogoodo taas baa lahfi la yidhaah waxaana dee ay tahay xarfu nidiiba xadfan oo haddii lahfa la yidhaahna alifteedu waa munqaliba can ilya ya-dan lahfi bay kasoo gadoontayoo dee munaadahaas imaka waxa weeyaan ya-daa loo nisbeeyo sida ghulaamiya wax laba midaba waa luqaadkii kuba iman jiray in ya-daa alif loo bedelo taas cinda nidaa oo lahfi yaa lahfi macnaa qoomamadaydii iyo xasradaydii ay uxdurii faada awaanuka waa dee iyada wax loo dhawaaqa maayo waa siay kaba cabiri jireen iyo xasratan cala alcibaad iyo si ay kuba laqbayn jireen ama ay kuba fasiri jireen ama waxay qadari jireenoo ujeedadu qoomamadaydii iyo murugadii aan ka murugoonayay maxay calaa fawti talaaqi la kulan mashaayikhta laba kulmo ama aan wax ka faa'idaystay dhaafitaanka ay dhaaftay ay waa tan soo xaadir buu leeyahay lahfa ama lahfiina tay horey ta'kiid u tahay adkayn bay sii hore u tahay ma kullu maa faata wax kasta oo ma kii ma kullu maada hore waa naafiya ma kullu maa kii dhammaantii ma ahaanin faata tegay oo wax kastoo ku dhaafay ma aha wayafnaa dhammaaday yulfaa mid la helayo oo wixii ku dhaafay wax kastoo ku dhaafay maaha inaad dib u heli karto ood makansanayso waayo inta badan kol hadduu kutaa ku dhaafo uu ku dhaafayba weeye xasradiisunbaa baaqa kugu noqonaysa qaala caliyun karama allahu wajhahu oo isagu riwaayada uu lahaa saaxib alfawaa'id laafi calaa fawti layaali isagu waqti buu kaba dhigay oo habeenada idhaafeena wax ka faa'iidaysan lahfi kulluhu fata wa yabqa lahfi waa cibaarada iyada uu kitaabkaanu kasoo naqlinayo dhammaantii way socotay ee laakiin maxaa hadhay murugadii wixii waa iga tegayna xasradiisunbaa igu baaqaya qaala caliyun karama allahu wajhu idaa kunta laftigan karama allahu wajh horaan inoo soo dab aan uga soo sheegnay oo uga soo yar hadalay waxaa ku tacalluqsi ku jira idaa kunta fii amrin haddaad arrin ku sugan tahay fakun fiihi macnaa hagaag u dhexgal ku dadaalo u faaruq noqo ha ihmaalina fakun fiihi hadalkii caliintanaabuu ku joogaya oo macnu waa maxay haddaad waxbaad dhex gashay cilmigan iyo taasoo kale iswada sii weeyaan oo ku dadaalo waa taa la yidhaha cilmigu haddaanad iswada siin e waxa weya bacdigii kuma siinayo ilaa adigu iswada siiso haddaad iswada siisone bacdigii inaad hesho ayaaba dee kolley siad bacdigii ma wada helaysi taasne bal muhimku waxa weeyaan fakun fiidu waa daawin fii taxsiili kasbashadaad kasbasanayso daa'im oo watafaraq lahu walaa tumiir ha ihmaalin si jiddi iyo dadaalla u dhexgal u makanso ugu faaruq noqo oo u kasbo ayuu leeya una daa'im wakafaa waxaana ku filan bilicraadi jeedsi can cilmi illaahi cilmigan ilaahay dee iyo cilmiga lagaba jeesto khizyan fadeexa iyo hawaan iyo wakhasaaran ay khasaaratan khasaaro kaas baaba ruuxa ugu filan ruuxa jeedsi cilmigii lagaba jeesto dee ahayd wiraasat nubuwa wax la helana wixii ugu weynaaba ah wastacid billahi ilaahayna magangal minhu min alicraadi can ilcilmi buu leeyahy inaad cilmiga ka jeedsato had iyo goyr ilaahay ka magangal leylan wa nahaaran oo ilaahay weydiiso inuu ku waafajiyo iyo inaad ka jeedsato inuu kaa magan geliyo walaa budda waxaa mahuraana lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay waxaa dee isna mahuraan u ah min taxamuli almashaqati walmadalla waa waxyaalaha wasaaixi wasaayo iyo nasaaixuu ku celceliyo dee intan dambe wax ka mida hore inuu usoo maray inuu mashaqada u adkaysto dhibta uu leeyahay cilmigu waa taa laa yustadaacu lcilmu biraaxati ljismi yaxya ibnu abi katiir sia muslim kuma sugan jismi raaxadii laguma gaadho cilmiga man dalaba araaxata taraka araaxa iyo miftaaxu sacaada daareyn kuma sugan ruuxa raaxa doonaya raaxadu ka taga waxa weeye waay iyo cibaaro kale oo man aahara araaxata faatatu raaxatu ninka dee isagii doorta naftiisa raaxadeed iyo nasashadeed raaxadii way ka tagtaa raaxa aakhirana way ka tegi bal raaxa adduunyada dee waa wuxuu helaa waa dayac waqtigiisa lumay une man dalaba araaxata taraka araaxa iyo ama man araad ha iyo man aahara araaxata faatatu raaxata labadaba meelo isku dhowbay kitaabka miftaaxu sacaadi daarayna ibnulqayim ay kuba sugan yihiin bal marka haddaba laa yusadacu cilmu biraaxati ljismna waaba saxiixa muslim meel kamid eh lakin taabici baa layaxya ibn abi kasiir la yidhaha bal wuxuu leeyay man taxamala almashaqa walmadalla fi dalab alcilm dullinimo iyo tawaaduc iyo wataa horeynu intan usoo maray inuu adkaysto watamalluqu waa ziyaadatu tawadud horeynu tanna usoo aragnay bal xadiis meesha kusoo aroorayna waan kasoo hadalnay waa isjeclaysan ruuxii laisku dhedhejiyo la isjeclaysiyo tawaaduc ziyaadaha loo muujiyaa madmuumun wax fiicnayn weeye oo ku madaxa iyo kii taajirka kii qaniga mid dee adduunya daraaddeed loogu tawa waxaasoo dhami waa madmuum ilaa fi dalab alcilm cilmiga dalabkiisi oo ah dee ninkii caalimkaa iyo taas wax lagala soo baxayo uun mooye fa inahu laa budda lahu ruuxii waxaanu kaba maarmayn oo mahuraan u ah min atamalluqi waa tawadud ziyaado ah oo isu u muujiyo lilustaadi ustaadkii iyo washurakaai dadkan asxaabtiisa ee rufaqadiisay wax kala faa'iidaysanayaan iyo wakayrihim kayrkoodba xaggii cilmiga maxay waa lilistifaadati minhum si ugaba faa'iidaysto qila waxaana la yidhi alcilmu cizu laa dulla fii cilmigu waa cizi oo dullinima kuma sugnaa laakiin walaa yudraku laguma gaadhayo ilaa bidullin laa ciza fiihi horeynu taasna usoo marray oo dee waa tahin hadalkii ibnu cabaas oo dalaltu daaliban facazaztu madluuban markan daalibkaa dee ujeeddadu wax kasta oo madalla iyo dhibi ay ugu sugantau u adkaystay laakiin markii dambe uu madluub noqduu maqaam gaadhay waa kaa casiiska noqday oo cizdigaasi muxuu ku dhexalsiin imay dullinimadaa horeeyo taas xagga fii dalab alcilmi waxay ku dhexalsiinaysaa dee cizigaa kaley kuba dhexalsiinaysaa walaa yudraku laguma gaadhayo cilmigii ilaa bidullin laa ciza fiihi dulli aan cizi kuba sugnayn oo saas waay وqاaل الqاaئل wuxu uhi arىa laka نfسa تشhtahي an تuciزaha arىa waxaan arkaa laka adiga nafsa naf ayaan ku arkaa تشhtahي aad doonayso an تuciزaha naf aad dee jeceshahay inaad cizayso falasta تnaalu العiزa xatىa تudilaha cizi ma gaadhaysid ilaad yaday dulayso fي sabiili طلب الcilmi iyo fي sabiili تaxsili makaarim الأkخلاq وmacali الأmuur taa inaad ku dulayso dee ciziga aad doonaysa ma gaadhayso shaafiعي uhinu lahum nafsii fahum yukrimuunaha walan tukrama anafsu alatii laa tuhiinuha iyadoo dee lagu canaantay tawaaduca uu ehlcilmiga u tawaaducayo ayaa muxuu ihi uhinu lahum nafsii fahum yukrimuunaha walan tukrama anafsu alatii laa tuhiinuha faslun fi lwaraci fi xaalati tacalum falxalaal miirati waqtigan wax la baranayo ruuxu iyo waqti kastaba ruuxu inuu xalaal miirto hadday tahay madcamkiisa iyo mashrabkiisa iyo wixiisa oo dhan ba waracuna waa maqaam aada iyo aada u sarreeyo rasuulka ilaahay baaba xadiidku yidhi saxiixa wa afdalu diinikum alwarac xadiidka waxaaba laba socday fadlu lcilmi axabu ilaya min fadli cibaadati ujeedadu cibaado cilmi badan oo ziyaadaa ujeedadu cilmi ziyaadou ruuxu yeesho ayaan ka jeclahayba cibaado ziyaadou yeesho waayo cilmigu isagaa saas o ah macnaa ruuxii inuu cilmi ziyaadaa yeesho ayaan ka jeclahay isagoo cibaado badan oo cilmigaas aan lahayn yeesha dee waxaana ogaataan diintiina waxa ugu midani inuu yahayba alwarac dee alwaracna malaa waxaaba inoo soo ururin daci maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka qowlkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh balwarac fi lwarac fi xaalati tacallum rawaa bacduhum xadiidan fi hada albaabi can rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam waaba iska yar fogeeyey imaka halkan barhkood baa waxay wariyeen xadiid ay rasuulka ilaahi u nisbaynayaan oo maxay anahu qaala kole xadiidna ma ahayn man lam yatawarac fi tacalumihi ibtilaahu llahu biixdaa alaaati ashyaa ninkaan xalaal miirad la iman xagga waxbarashadiisa nin ku dhaqmayo ku camal falayo xalaal miirad aan la ahayn ibtilaahu llahu tacala ilahay wuxuu ku imtixaanaa biaxadi alaaati ashyaa saddex shay mid kaba mida ima an yumiitahu fi shabaabi inuu dhalinyaronimadiisaasba ku dilo cilmigiisii nafci ma yeesho weeye ow yuuqicahu fi rasaatiiq jamcu rustaaq weeyaanoo rustaaqna waa anaaxiya almutadarifa min alaqarib ama qaryooyinkaa looga jeeda meelahaan magaalooyinkaa ahayn oo dee dadkaa caamada iyo meelahaas inta badan ay gaarka yihiin ee dadkii ahlu fadligaa iyo cilmigaa aanay joogin inuu meelaha joogo halkaas uu kuba rido cilmigiisi cid ka faa'iidaysanaysaba aan la helin aw yabtaliyahu ama se uu ku imtixaano bikhidmati suldaan inuu dee dadka madaxdaa raaco dee kaasna markaa cilmi faruu kaba qaadaya bal halkan waxaa inoo qoran lam ajidu intaa wax ka badan idinma qorna kollay walow aniga nuskadaydan imakaan hayo ee hadal yar aan idin khulaasayn doonaa kuba qoranyo horta iyada xadiiaan baan helin kollay xadiia maaha laakiin jaamic liakhlaaq iraawi waa adaab isaamic oo uu leeyahay kollay khadiib imaam nawowina majmuuciisa muqadimada waa ku qoran yahay hadalkaasi ayaa waxaa ku qornaa sufyaan thawri isagoo kaba soo noqonaya inuu sufyaan thawri yidhi waa ninka atbaacu taabiciintii kamid ah man bakila bicilmihi ubtuliya bihalaatin ninka cilmigiisa ku bakayla cilmigii buu nashrin waayey oo isagoo ilaahay baray buu haddana dadkii bari waayey nashrin waayey saddex baa lagu imtixaana ima an yansaha walaa yaxfad inuu iloobaba waayo cilmiga aad gudbin weydaha waad iloobi waa mid wa ima an yamuuta walaa yuntafac bihi in cilmigii uu dhinto hore uu dhintaba oo aan laguba intifaacin iyo wa ima an tadhaba kutubu inay kutubtiisiiba uu waayo waa ruuxa taasi waa mid sir aclaami nubala oo kolley waa mujaladka sideedaad iyo fatxulmudiifka sakhaawiya waxaa ku sugan isagu cabdullahi bn mubaarak waa nin asxaabtiisii kamid ee imaamka zaahidka caalimka ah ijtamacat fiihi khasaail khayr ayaa isna maxaa ku sugnaa inuu yihi man bakila bilcilmi ubtuliya biixdaa alaatiin ninka cilmiga ku bakayla saddex mid kamid a lagu imtixaana ima an yamuuta fayadaba cilmu dee waa kan ku bakayla inuu horaba u dhinto cilmigiisi saa ku tago aw yansaahu iloobo aw yatbaca suldaana ama uu dee ninkaa dawladdii uu raaco suldaankii iyo taas madaxdii oo halkaasu shaqadoodii inuu laba wado marka waxaan ii qoran halkan oon qoray walacala hada alahar huwa asl maa awradahu lmusanifu raximah llah in hadalkan dambe uu leeyahay ibnulmubaarak kolley kaa isagu kama dheere iyorubay ku kala duwan yihin sufyaan thawri ayaa laga yaabaa hadalka meesha inoo qoran ee xadiidka laga dhigay inuu asal iyo aahaarta aan tilmaamay ayaa laga yaabaa inay barhkood xadiid ka dhigeen waa aahaartaas dadka salafka ahaa barhkood ay leeyihin ayuun baa xadiid laga dhigay lakin xadiid ma aha imanka marfuuca famahma kaana daalib alcilm buu yihi markastoo ama dee hadduu ahaado ruuxii cilmiga dalbayay awraca mid xalaal meerad badan oo markastuu noqdo ruuxa daalibu cilmiga mid xalaal meerad badan kaana cilmuhu anfaca cilmigiisna mid nafci badan buu noqonaya watacalumu lahu aysara watacalumu lahu aysara waxbarashadina way u fududaanaysaa wa fawaa'idu fawaa'ida isagu kaa agtiisa kuba sugan agtara midka badan tii kale ayay noqonayaan wa min alwaraci alkaamili buu yihi eeg xalaal meeradka dhan waxaa kaba mid a an yaxtarisa inuu iska ilaaliyo can ishibaaci daraga horeynu usoo maray daraga iyo waxaa kuba tacalluqsan waayo dee masaaix jaanibkaasi ay noo horeysay bal xadiidkii dee ahaa maa malaa aadamiyun wicaan sharan min badn taasna waa ti aan hore usoo sheegnay haddaba shabaci inuu iska dhe dee marmar wixii dhacay iyo taas waa kiina soo yidhune waa shabacu muctaada ama shabaqii fowqa almuctaadka ahaa taa inuu iskaba ilaaliyo iyo kasrata nawmi hurdo badan anaa waqti dhan bay ka hadlayn shabacuna sidan soo marray daacaadkii baabu kaga wahsanayaa wa kasrata alkalaami fi ma laa yanfacu hadal badan oo waxaan waxtar ahayn waa hadalkii badnaa isaguna dee sia xadiid tirmidi ku yimi oo xataa riyaadkana kuba sugnaa kitaablmanaahid bilowyadiisa laa tukhiru alkalaama bigayri dikri illahi fa ina kasrata alkalaami bigayri dikri illahi qaswatun lilquluubi ama lilqalbi waina abcad alquluubi min allahi de alqalb alqasiba adigu tirmidi baa wariyo isagu waa xasaniya taxsiiniya barhkood haba daciifiyeen ujeedada hadalka ha ku badina waxaan dikrigaa ilaahay ahayn waayo waa wax lagu xisaabinayo kaana lumaya waqtigaagiina dayacaya waan yataxarasa inuu iska ilaaliyaana waxa buu leeya way muhim can akli acaami suuq cuntadaas suuqa cunitaankeeda in amkan hadduu suurto galo dee ruuxii suuq joogayba kolley suuqya waxbaa ka cunayaa dee dadkii horeba xataa kutubtii fiqigaya markay muruucada ka hadlayaan ruuxaan suuqiga ahayn ku cunid meelaha suuqa wax lagu cuno ayay kaba dhigayeen inuu muruucada ruuxa muruucadiisiiba wax yeelaysa markaa baabka shahaadaadka iyobay kuba keenaan bale xadiid dabaraani wariyeen iyo way jirtay alaklu fi suuqi danaa macnaa suuqoo wax lagu cuno malaba kuwa aan ligayri suuqi ligayr daruurana ah daruurana aanay jirin waa danaa iyo dee sharaf xumoba taas walo xadiidku daciif yahay bal in amkan lianna dacaamo suuqi buu leeyahy dacaamka cunto suuqa lagu haya qarab lilnajaasati walkhiyaana nusqooyinka kale waxaa ku sugnayd walkhabaasati oo iyadna najaasanuun ah oo ujeedadu xagga najaastiiba ay dadkan karinaya iyo markatooda la eegaya inaanay dahaaradii ilaalin bu u dhowya bu ujeedadiisu ay tahy wabcadu can dikri illahi dikri ilaahina waa ka durugsan yahay waaqrabu ila algaflati dee suuqba maxaalkii kaflada waa u dhow yahayba walianna absaar alfuqaraa'i gees kale dadkaa fuqarada aragyadood iyo indhahoodu taqacu caleyhi way kuba dhacaysaa walaa yaqdiruuna mana karayaan cala shiraa'i minhu inay wax kaba iibsadaan fayata'adawna bidalik malaa-ishoodii baa ku dhacaysuu leeyahayo way dhibsanayaan oo arrinkii dee markay waxay arkayaan oo u muuqdo inay heli karahayn waxna laga siinahayn meeshii taasaa ta-addi xaggooda ugaba imanayaayo fatatahu barakatu barakadiisii baa tegay calaa kulli xaalin ruuxu haddaanu suuqi ahayn aanu una baahan ee meelaha inuu waktigii adigu wax ka cuno nama haboone warci bay kaga mituu leeyahy xukiya ana sheikha alimaam aljaliila buu leeyahy waxaa lasoo naqliyay sheekhi alimaam aljaliil moxamed ibn alfadl raximah llahu kana fi xaali tacalumi waa nin adigu moxamed ibn lfadl kolley marka la eega alfawaaid albahiya nin keliya ku sugan oo moxamed ibn lfadli oo caalim ahaa ansaabna kuba sugan oo abubakrin alfadliyo alkumariyo waa nin imaam ahaa saddex boqol iyo koob iyo siddeetankii hijrada dhintay jawaahirka dhowr baa kuba sugan aduu bal kutubta xanafiyada ninkaasaa ugu muuqasho badan aan sheegaya saddex boqol iyo koob iyo siddeetanki walo arrimaha la yaab kale rag waaweyn waa caliy alqaari iyo ninkan alqurashiya jawaahir kale ay qiso soo naqliyaan ninkani aabihii baa markii hore wuxuu ku ballan qaaday hadduu kitaabka mabsuud xafido inuu ku diinaar siinayo markuu dhameeyeyna wuxuu yihi waxaa kugu filan kitaabkaa xifdigiisiyo intiibu u diiday isagoo nin kale walaalahayn oo la xafidaya siiyo markaasuu intuu cadhooday iskagaba tegay oo sheekh qaadikhaan la yidhaha in hore usoo maray buu la kulmayo iyaga arkay mansiladiisi iyo aqoonta uu leeyahy intuu masaa'il la baxsiyey waana arrin aad u la yaab badan oo nin musanifa siay taasoo kale uga dhacdo waayo kitaabkaa labaduba ku sugayay ninkan waxay dhahay saddex boqol iyo koob iyo sideetankii buu dhintay ninkay leeyihin uu la kulmayna shan boqol iyo labiyo sagaashankii buu dhintay leeyihin laba boqoloo sadood baa uba dhaxaysa bal hadday dee kalkol ka dhacdo dadkaan ahayn ninkii musanifka ahaa kitaabkiisa inay labada arrimoodba ku sugnaadaan walow uu naqdiyo saaxib alfawaa'id taa uu naqdiyo bal muhim waxa laga yaabaa inuu ninkaa yahay kaana fii xaali tacalumi markii uu waxbaranayay laa yaakulu min dacaami suuq cuntada suuqa wax kama cuni jirin wa kaana abuuha aabihina yaskunu fi rustaaq waa tii rasaatiiq aan soo maray rustaaquna waa mufradkii qaryooyinka meel qaryo ayuu deganaa wayuhayi-u lahu dacaamuhu isagaa dee dalabulcilmi buu ku shuqloon yahay cuntadiisa usoo diyaarinayay wayadkhulu ilayhi waanu usoo gelayay yowma aljumucati maalinta jimcu wuxuu keenayay faraa ay fajaaa ilayhi waa u yimi maalinoo faraa wuxuu ku arkay fii beyti ibni khubsa suuqi ina isagaa u keenaya cuntadii khubstii ama dee khubsigii suuqa ayuunbuu ku arkay maqsinkiisii yowman maalin falam yukalimhu lamuu hadlin saakidan caleyh xaaliya isagoo u cadhaysan factadara ibnu inankiisii baa cudur daartay wa qaala wuxuu ihi ma shtaraytu aaba anigu maan soo iibsan walam arda bihi raallina kumaan ahayn walaakina axdarahu shariiki ninka aan wax wada raacan wax wada aqdisanay rafiiqayga ayaa keenay faqaala lahu abuuhu low kunta taxtaada haddaad nin ixtiyaad aada la imanaya tahay oo waxyaalaha wa tatawaracu aad xalaal biiranaysa can mili waxaan oo kale lam yashtari shariikuka calaa dalik ninkan saaxiibkaagii waxaan kugumuu soo dhiiradeen adigaan warac lahayn buu leeyahay haddii kale ku ogyahay waxa inaad iska dhowrayso kulamuu yimaadeen alxaasil waxa weeyaan isagaaba wax kasta u diyaarinayay ee waxaan u ilaalinayay waxaan kasabkiisa in aanu wax kale meelaha kaba soo gelin si uu bal qalbigiisa dee iftiinkii iyo taa uuba ilaaliyo wahaakadaa saasay kaanu ahaayeen culimadu waa alculamaa iyo tabaracuuna kuwa xalaal meerta falidaalika sidaa daraaddeed ayaa wufiqu loo waafajiyey iyaga lilcilmi cilmi badan inay yeeshaan iyagoona da imkaaniyaadkaynu haysana aan haysan wa nashri cilmiga faafintiisiina loo waafajiyey xataa baqiya ilaa uu hadhay ismun ismigoodii uu baaqi noqday ilaa yowmi alqiyaama kaa dee ilaa waqtigaa magacoodii baaqiga yahay ahaartoodii ay joogaan loo ducaynayo ee waxa weya cilmigoodina laguma intifaacayo wawasaa faqiihum wallah subxana wa tacala aclam